koley waxaa waaye waxay ahaayeen dadkaas dad annagaan kawada qabnay anigana uu igu soo wargeliyay taliyaha hay-adana socdaalka iyo jinsiyadaha inay imaanayaan maanta waa la socday ilaa tia wuxuu igu sheegay inay ahaayeen ilaa toddobaatan qofood waxayna ahaayeen markii koowaad ma ahay yimaadaan waa markii labaad oo tira intaas la eg waxaan umalaynayaa tiradii hore u timid inay ahaayeen tirada tirada hadda timid tira ka badan oo tiradan ay yar tahay waxayna ahaayeen isfaham ay gaareen safaaradda soomaaliya ufadhisa maraykanka iyo dowladda maraykanka iyo iyo wasaaradda intaba ama hay-adda socdaalka midkaas qabto oo sidaas qabto u dhib in dadkaas yani wax heshiisa horta oo dowladda maraykanka aan la galna wasaarad ahaan inay dad soo celiyaan ma ahayn laakiin waxay ahaayeen dad soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed detention ku jira ku dhibaataysnaa meesha dalbadayna inay waddankoodii dib ugu noqdaan islamarkaasna lagu xigay safaaradda soomaaliya ufadhisa maraykanka si ay u siiso wixii ahaa documentation u xaqiijiyaan inay yihiin muwaadiniin soomaaliyeed islamarkaasna ay usoo siiyaan documentiga dalkugalka ah oo dalka soomaaliya ay ku imaan karaan intaas ayaan ku xaqiijin karaa waana yimideen tiradana waa toddobaatan waxayna ahaayeen dad ayaga si voluntaria u dalbaday maadaama detentions santasho ay meel ay ku hayaysnaayeen lagu hayay ilaa muddo ka badan laba sano ayna ku dhibaataysnaayeen sharcigiina loo waayo waxaa la yidhahdaa dadka asylum seekerska ee raadinaya inay inay meesha waddanka sharci ay ka helaan kuwa loo diiday dee annaga dawlad ahaan waxaa naga saaran mas-uuliyad in yacni aan dhahno ma aha yacni soomaali ma soo noqon karaan inaan dhahno oo ay xabis ku jiraanna dan ma aha sida danta ahna runtii waa sida hadda ayagana raalli ay ku ahaayeen inay waddankii dib ugu soo noqdaan safaaradda soomaaliyeedna ay u fududayso wixii dalkugal ahaa oo documentation ahaa ay u baahnaayeen marka intaasaan rabaa inaan ku sheego ku xaqiijiyo runtaa horta arrin ka horreysa waayo yacni haddii yacni la rabo in cafisraad kale laga bixiyo oo sharcigan hadda uu soo saaray ama la yidhaahdo executive orderka uu saxiixay madaxweyne madaxweynaha maraykanka donald trump arrin ka horreysa waayo dad ka horreeya baa hore u yimid waxayna ahaayeen dad si voluntaria ayaga usoo dalbaday inay xabiska uga soo baxaan waddankooda horena dib ugu soo noqdaan hadda ma aqaan lama garan kara dee dadku markay inta yimaadaan haddii ay rabaan waa isbedeli karaan hadallo kaleeto way sheegi karaan laakiin inta aan ognahay wixii profile iyo communication ahna waxa laga sameeya waa hay-adda socdaalka qof hay-adda socdaalka aniga markaan waraysana sida ay warka ugu soo gaarsiiyeen waxay ahayd inay dadkan ay yihiin dad ayaga soo si voluntaria kusoo dalbaday inay uga soo baxaan dhibaatada xabsiga ay ku jireen kuhaysa ayaa ka badneed inay waddankooda hooy kusoo noqdaan hadda hal qof ama laba qofood aan raalli ka ahayn waxaa laga yaabaa oo ama hadalkii markuu intii yimid bedeli kara waa waa dhici kartaa laakiin xaqiiqda aan hayno sidaas ma aha xaqiiqda aan hayno waxa waaye in soomaalinimadooda la soo cadeeyay in safaarada soomaalida ee maraykanka fadhisa ay arrintan ay ay hormuud ka ahayd in yacni wasaaradda socdaalka hay-adda socdaalka ay ay ay ka warqabtay in wasaarad ahaan aniga wasiir ahaan shalay la ii sheegay inay maanta soo galayeen marka ma ahayn arrin qarsoon ma aha mana ahayn markii koowaade ay yimaadeen wixii taakulayn ah iyo cid walba meesha ay ka timid iyo wixii ahaa maxaa la yidhahdaa support ama taakulayn usii baahan yihiin haddii ay jirtona hay-adda socdaalka ayaa diyaar ula ahayd